magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ka aflaxday macadka tibyaan kuwaasi oo bartay shareecada islaamka waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka macadka waalidiin bahda waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulaha macadka tibyaan cabdiraxmaan xasan cabdulle ayaa ka warbixiyey marxaladaha ay soo mareen ardayda loo qabtay munaasabadda waa qalinjibinta arday tiradooda ay gaarayso konton iyo siddeed arday konton iyo siddeeddaas arday laba iyo toban ka mida wiilal waayo afartan iyo lix ka midana waa gabdho ardadaas maxadka waxay ka soo bilaabeen dugsiga hoose waxay soo dhigteen dugsi dhexe haddana waxay gebagabayeen dugsi sare waxay barteen culuumta shareecada funuunteeda oo dhan waxyaalaha marka aad qiimaha ula wax looga sheegi kara waxaa ka mid ah ardadaas macaahidda kale ardada dhigata waxay dheer yihiin tafsiira waxaa looga bilaabo suurat annaas ilaa suurat albaqara ama suurat alfaatixa waa loo dhigay haddaba qofka markii wax loo dhigane waxay u kala fiicnaanayaan hadbasay u kala dadaal badan yihiin xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka macadka iyo ardayda loo qabtay munaasabadda waxaan rabaa inuu mahad celiyo waalidiinteenna har iyo habeen baa runtii u huray inay arkaan ardaydooda u huray inay arkaan wakhtigaan oo kale ama maanta oo kale inay maamuuskooda maaragtay ka qayb ka marag noqdaan kana qayb qaataan waxaan u mahad celinaa bacda allahi subxaanahu wa tacaalaa macallimiinteenna maraakista ka soo bilow macallinka qur-aanka kan macadka kan iskuulka kan jaamacadda ilaa heer kasta uu macallinku yahay kuwaasoo indhaheenna furay qalbigeennana runtii hagay kuna abuuray sabar iyo xikmad iyo khayr waxaan aad ugu faraxsanahay ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xafladdan qiimaha badan leh ee isku soo dubarideen oo isku soo dubariday macadka tabyaan ee shareecada macadkaasoo u taagan inuu waxbaro ilmaha
tallaabooyinka ee muhiimka ah ee midho dhalka u ah maxadu tibyaan oo ku tillaabsaday ee dhammaan bulshada deegaanka iyo bahda waxbarashada qaybahooda kala duwan ay markhaati kacayaan inuu machadka uu yahay machad shariicada diinta islaamka lagu tayeeyo ardayda soomaaliyeed qaybahooda kala duwan macadka tibyaan ayaa ka mid ah goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada muqdisho kuwaasi oo dadaal ku bixinaya horumarinta aqoonta ardayda soomaaliyeedda